warbixinno la helay ayaa tibaaxaya in dowladda imaaraadka carabta ee qalab casri ah hor adeera geysay gobolada waqooyi bari soomaaliya halkaas oo uu gacanta ku hayo maamul kala baxay puntland qalabkan ayaa waxaa si gaara loogu dejiyay xarunta taliska ciidamada badda ee maamulka la baxay puntland oo ku dhegan saldhigga diyaaradaha ee magaalada boosaaso halkaas oo ay maamusho dowladda imaaraadka carabta ilwareedyo militariya kuwa xagga sirdoonka ayaa sidoo kale xogtan laga soo xigtay waxaana jiritaanka arrintan sii xoojinaya muuqaalo iyo sawiro lagu baahiyey baraha bulshada kuwaasoo hawada sare laga duubay nidaamkan oo ah mid casri ah ayaa waxa uu qayb ka yahay farsamooyinka loogu talagalay ilaalinta hawada ka hortagga madaafiicda gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano doronista oo loo adeegsado weerarada tallaabadan ayaa waxay abuurtay walwal xagga siyaasadda ah waxaana si gaara arrintan ugu walaacsan dowladda federaalka oon wax hora ka haynin tallaabadan cusub ee uu imaaraadku keenay qalabkan raadeerka ah ee uu farsameeyo maamulka yahuudda tani ayaa bannaanka keenaysa in dowladda federaalka aysan wax maamulo ah ku lahayn deegaanada qaar ee soomaaliya halkaas oo ay ka arrimayaan maamulo ka soo horjeeda siyaasaddeeda qaarkoodnaba la dagaalameen waxaa sidoo kale xusid mudan in mandiqadan istaraatiijiga ay waayadii lasoo dhaafay ay xoogga soo saarayeen dowladaha reer galbeedka iyo kuwa caalamka oo isku duuban xukuumadda abuudubay oo fulinaysa danaha sahaynada ayaa waxay inta badan ku lug leedahay xasaradaha ka taagan waddamada muslimiinta iyadoona waddamada qaar ka dhisatay maleeshiyaad calooshadu shaqaystayaal ah oo si gaar ah uga marqaata dowladda imaaraadka carabta haddii aynu tusaale u soo qaadano waxaa ka mid a dalka yemen halkaasoo ay joogaan maleeshiyaad ku daaban dowladda imaaraadka carabta oo lagu magacaabo xisaamul amni oo goodfallo guracan kula kacaya dadka muslimiinta ah ee ku nool waddanka yemen